waxaynu haddaba u gudbaynaa taa kadib kolkii ee ingiriisku qabsaday ilaa jigjiga qoraxay doollo doh iyo meelo fara badan uu ingiriis qabsaday dadyo uu watayna oo shacabyaal ahaana uu dedejiyey fallaagadii ogaadeenna ay iyo odayaalba ay ku shireen meel la yidhaahdo kaliga agtiisa dhowr bilood ayaa waxaa jirtay in go-aan lagu qaatay ayna dibu weerarho maaragtay ingiliis iyo waxaa la jira markaasay muddo waxay ka dhigteen bisha hadda bilan doonta ee dhow marka ay bil saddex tahay ee subaxa waagu baan toddoba boqoloo kilomitr kilomitr waa ilaa dhig waali iyo shilaabo intaas saf ballaadhan weerar aynu ka qaadno baaqeennuna ha noqdo boobaay mara kolkii shirkaa lagu maqnaa wakti dhexdeedii ah yaa nin la odhan jiray xarbi ismaaciil oo reer dhagax buur ah yaa waxay ku yidhaahdeen niman ciidagalo oho bardee xarbow waa tii aan naga adkaydeen haddase aabbahaiyo ingiriis baa nagakiin adkaysiiyeen iyo adigan adiguna imika reeraha maganta noo ah ee gabay xarbi dhowr goor markuu diiday xinjiro fajaas ka dayn waayeen waa ka odhanaya uusgooyo gabadlaysa uusgooyadaan riday ninkii qaataba ha raacdo qarni hore bidhiirsuu lahaa way iqabataaye quraanjow yaroo meel hadday kugu qaniinayso qaarkeed ayaantaa hurdada kaaba qadiyaaye qullatayn la-aaniyo haddii wayse lagu qaatay qasligana biyaha waa jiraa qaaran maydhin weye dhirta si oon madow qabanin iyuu udhac madoolaaye quwadii tolkay iyo haddii qanimadii joogtay iyo doorka qaylkiisa xuni iguma qooqeene qoobku habaas igaga rog qayl haraatamay qusgooyadaan riday nihii qaataba ha raab kolkuu gabaygaa tirinayo ee cabdigahayrna wadaad sheekhaashoo bullaale ku soo aroorsaday halo oo moodaya sidii ogaadeen uga waraabi jiray in loogu waraabay yuu cabdigahayr ku yidhi nin waliba ka samir awgeeyo samada ooyoode adubaa kitaabadaas intee samir ogaadeen ma sarraansan tahay reer garaad kama sarraysaane qayl qolo ree haaruun lahayd buu ku doobdhabayaa markaasaa ay aada isugu qoqosleenoo waxaa kuwo ka yimid hargeysana ay yidhaahdeen niman habar awal ahoo makaahira yaa guryo badan ka dhistay magaalada hargeysa hebel iyo hebel iyo hebel cabdigahir wuxuu meeshaa ka sheegay afarey uu leeyahay intaan dawladdii yurub isaaq daawo oola yeelnay boqonkii ogaadeen intaan dab inu qoolaayay dalka caliya harun intaan dib uga riixay tiidoo daydhay intaan daru samaynay saada eelka dhagax buur intaan docadocaynaaye intaan doolla habar yoonis baa degi ku faanaaye dawgii shan meeliyo intaan dooyo baranaaye dexdii masayriyo intaan dacar haweynayo waa laba eelo bullaala ayuun baaba daar lagu camiray dooxyadii harare waxaa laga damqaday qolashuu degi makaahile halkaasuu uga dhaaranayaa habarawashoodii maaragtay markaasaa nin nuurdiyahaa la odhan jiray oo reer isaaqaa ku yidhi anugu waxaan kuu sheegay wax kale gabay ma aqaane oon iyo oofin iyo axanla-aan aad kala guuri doonto wakti aanan tilmaan karin nuurdihaal shirkaas go-aanka lagu soo qaadanayo aan sheegayno yuu waxoogaa war a maqlay xarbi baa ayaantii dambe la yidhi saasaa jirtee reeraha wadhaca dhinacu bixiya waa lasoo dhaqaaqay waa marka uu odhanayo kayrada amaadin iyo camal qurula soo guriya qarridii ka yimid maalin guur qoofalka lahayde qurraxay agteeda tolkay kayre soo furay abridaare faraskiina waa qoob aroor yimide xidigii qalloocna warkaas soo qumaatiyeye qoloodha iyo xeraday hadduu qeylkii noo baxay mana quusanin oo ibahay qaan ma duudse kolol gabaygaa xarbi ismaaciil tirinayo weeye waxaa dhacday marka boobaydii ingiliis iyo wixii uu watay iyo wixii ag taagna soodaa lagu qaatay xaggee kaga hadhnaa sidii jeerkii aynu badda uun hayna celisaa layidhi sidii waagii nuur cabdul halkaasaa la waxay waa tii ay ijaabo ku salli dhacday waxyaalo fara badan baa jiray gebogebo iyo waxaa laysugu keenay meel la yidhaahdo dhakaaji oo jifa micedheer xagga jifiye ka soo yaxeso dooxa gebogebo kalena waxaa laysugu geeyey garhka yoqolka oo hargeysa u jira soddon iyo toban kilomitir gebagebo gebogebo kalena waxaa laysugu geeyey meesha la yidhaahdo burco meel sagaal kilomitir u jirta oo la yidhaahda cadow yoora geelayash geelasha meelaha lagu gebagabeeyey mid waxaa loo bixiyey qayb dheere midna waxaa loo bixiyey indha badane midna waxaa loo bixiyey gafuurra xume hadda gafuurra xume yaa aan ka soo bilownayo xagga barigee waxaa ka gabyeyey meeshaa nin la yidhaahdo maxamuud cumar waa marka uu leeyahay adiyad uma al oolayno waa ana gudanaaye utunnimaannu leenahay intay ana farsaad qaato ablaydii ogaadin kolkii maalma la afeeyo adhaxda iyo hooftiyo intaan uurta kala goyno ii doralihii maalintuu eedi jiray weeye ubadkii u dhala maalintuu iibsan jiray weeye awowgoodii hore maalintii oonku dilay weeye inan baan ku siin maalintay odhan jireen weeye abtiyo seedi aan jirin kolkuu wada ahaa weeye iyagu iyagii hartiba maalintan aya tiray weeye labada ey qalaa maalintay eber noqdeen weeye raggii eedda raggii eedda xaabsad marka yidhan go-een weeye amaahadii amaahday gurteen maalintaan obsan jiray weeye agoonkayga ka maalintuu aarsan jiray weeye is-adaafuleeye markay alax noqdeen weeye sidii gabanan baday maalintuu ooyi jiray weeye awaraha xaglaha maalintuu aasan jiray weeye abeerkooda dhalay maalintaan oodan jiray weeye cayuun igadha ugublaajin iyo aran iyo goolal afar kunoo irmaan ay dincada ama agooraysa ayaankayga eey maalintan oo how nidhi weeye aqal lama gufaadho iyagu adhibay qaadeen agab lama gurtee maalintan awrna bixin weeye qabiilkii abyari maalintay uduruceen weeye birtaa laga caslee maalintan loo arxamin weeye gaalkii adeegsaday markay markuu ayda xulay weeye eeqadii xumayd maalintay duul oskogan weeye aflagaadadoodii markay markaan aamus baday weeye askar faranjiyo idil markuu diiday amar weeye agabkay qubeen maalintan aada u helay weeye oogada cad gaalkii markuu uus marsaday weeye hadduu urursanaa maalintay kala ordeen weeye intay ooda jiidheen markaan sii eryaday weeye ajaaf waliba maantuu ah iyo eersi galay weeye oggolaantii yurub maalintay aafo timid weeye odhaahdiisii cali maalintii uu inkiray weeye albaabkay fureen maalintan awdnay subax weeye ingiriis aroor qaxay markuu ay dardaray weeye rag abley wata maalintuu aarmi guray weeye majoor afcadi maalintuu oonbaktiyey weeye talyan dhabayax eega markay udulubeen weeye inaan la arkin awgeed markuu markuu uur isugu yeelay unuunkii hartiga maalintii awlax saray weeye ehel iyo tolligii maalintii loo ambaday weeye oriya oohin waysraaciya uufanays jabaye ilmo gaal ursade maalintan aamus nidhi weeye inta butu aabbalaawo dhan iyo ababxuunkii soocontay dalka olin waa tuu ka dhigay saancad urayaay dikh abuukiyaa iyo majigu ay dambay shidiyo eegaa ugbaadiyo arliga loo malayn egene dhulkuwaa udgoon iyo hortiisuu ahaan jiray ummaddii aqligu fiican yahay ama awood dheer leh ummaddii aqligu fiican yahay ama awood dheer leh wixii gaalku soo agabartay dib u oleeyaane ururida sidaasoo kaley uga adkaadaane cid waliba danbay ula imaan abuurdurteedii orobadu abuurtii rabbigay aasi mahayaane astaantaadii garo reer kastow lagu ogeysiiye sidaana maxamed cumar baa wuxuu kaga gabyey gebagabadii gafuurra xume isla bisha dhexdeeda gebagabadii garyabood ayaa waxaa ka gabyeyey maxamuud cali beenaley kolkii uu lahaa ma wada hayee kuman uguba kuman aaran iyo kuman irmaanguuna iyo kuman agooreys kaliyo awr awrta iyo qaana iyo kuman intay igar yihiin laga unuungoyiyo kuman abaartii dhaloo ubadka loo maalo intaasoo ku wada ayniyan ku eriyey qaadhkii indha badane nimankii lahaa udubsan maayaane awal horaba kuma aadanayn adhi fadhiii doore waxaaba geela aanaysan jiray ubax xadaarood insha allahu inihii hadhaan ururin doonaa ergisaad u hayseene haw aamin beeline isla bishaa lafteeda yaa qayb dheere waxaa ku gobaynayo isna ka gabyeye ninkii la odhan jiray cabdi faarax dhiille oo isna reejigjigaada yaa meeshaa ka gabyey waxaa ka mid ahaa ereyadiisii dhagaabada raggii ii dirtow kaama hoos dhicine goortaan dhawaaqaa habsana dhiidhidiriiraaye dhabayiciyeydo kufriga nagaga hoos dhuuntay wixii dhiig la daadshiya ahaa dhaqasho xoolaadba meeshaa erayaal baa ka maqmaqan baa laygu yidhi wuu haddana sii yidhi dhakaajida aan qayb dheere tubay waa magsoo dhuride aabbahayna dhiilkiina iyo dhoon horaad tolaye dhaandhaambintayda ah umbaa lagu dhaqmaayaae dhag hadday tidhaa oo naftani iga dhawaatayso dharaar keliya kuumade arlada kuma dhaqnaadeen ninkaas aad buu u faanay intaan ragaarkayaaba ninkii iila faan badnaaday ninkaasu malahaas waxaa way u muuqatay cabdi faarax dhiile ee ninkaa gabagabada gabagabadaa uu sheegaya qayb dheer iyo ka gabyayey oo ku doogdhabayay